bismi illaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsanna khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin jimco ah taariikhdu ay ku astaysan tahay afarta bisha seteembar sannadda labada kun shan iyo tobanka kuu soo dhowaada dhegaysiga warka ra'diyo wardheer oo dhan xukuumadda soomaaliya ayaa xilka qaadis ku samaysay taliskii hore ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyadoona sidoo kale magacowday talis cusub oo ciidanka uu yeelanayo kadib markii kulan ay ka yeesheen golaha xukuumadda soomaaliya arrinta la xidhiirto isbeddel lagu sameeyo hoggaanka ciidanka xoogga dalka soomaaliya kulanka uu shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa waxaa ka soo qayb galay xubnaha xukuumadda iyadoona kulankaasi lagu falanqeeyey soo jeedinta la xidhiirta magacaabista iyo xilka qaadista taliskii hore ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyo midka cusub iyadoona muddo kadib markii laga wada dooday laisla qaatay in isbeddel lagu sameeyo ciidamada xoogga dalka soomaaliya taliska cusub ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa loo magacaabay jenaraal maxamed aadan axmed oo noqonaya taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyadoo sidoo kalena abaanduulaha ciidanka loo magacaabay jenaraal cali baashi maxamed cali baashi cali maxamed kaasi oo beddelaya abaanduulihii hore ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya cabdirasaaq aadan cilmi sidoo kale daahir aadan cilmi indhaqarshe ayaa lagu beddelay taliyahan cusub ee ciidanka xoogga dalka uu yeelanayo iyadoona isbeddelkan uu warbaahinta u shaaciyey kadib kulanka xukuumadda soomaaliya afhayeenka xukuumadda soomaaliya
iyadoo looga hadlay qodobo dhowra oo ay ka mid yihiin xaaladda amniga iyo hoggaan cusub oo uu yeesho ciidanka xoogga dalka marka wasiirkaas amniga mudan cabdiqaadir sheekh cali diini ayaa golaha wasiirada soo jeediyey magacaabid taliyaha ciidanka xoogga dalka waxaana doodar kadib golahu ay isla ogolaadeen magacaabista taliyaha xoogga dalka ciidamada xoogga dalka oo loo magacaabay generaal maxamed aadan axmed taliskan cusub ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya gaar ahaan jenaraalka ugu sarreeya ciidamada ayaa ka soo jeeda deegaan ahaan gobolka sool iyadoona sidoo kale ay ka hadleen waxgarad iyo dadka ku dhaqan gobolka sool gaar ahaan deegaanka buuhoodle waxayna tilmaameen inay si aada ugu faraxsan yihiin magacaabista jenaraalkan cusub ayagoo sidoo kale tilmaamay inay aqoon buuxda u leeyihiin jenaraalkan uuna yahay mid guda kara waajibaadka shaqo ee loo igmaday waxayna sidoo kale tilmaameen inay u rajaynayaan inuu ka soo baxa xilka loo dhiibay ama loo magacaabay
loo hambalyeynaya xilkiisa loogu hambalyeynaya jalanka taariikhdiisa waxaan ka garanayaa inuu ahaa nin in badan soo shaqeeyey gobolladan ka soo jeeda oo ku dhashay waxbarashadiisa hoosa dhexe iyo talaba ay dhisnayd tiisa ciidana ay dhisnayd dibadda in badan u baxay kuna soo bartay akademiyada ciidankoo kala duwan oo noocyo badan leh kuna wacnaa shaqada uu hayay ciidanimada ku wacnaa iyo sarkaada iyo iyo iyo iyo maxaan ku dhahdaa xilka uu hayay ciidanka uu hayay ku wacnaa meel kastoo ka joogay hadduu ahaa ii sheegay markuu ahaa ii sheegay uu haystay ciidamada qeyb badan oo kamida sida wixidii kamid oo kale sida ma garanaysa ii sheegay taliye guud oo meelo badan ka ahaa sida isku xirkii dowladihii dalka ciidamada dhigijira sida buushka oo kale isku xirka innaga iyo dowladaha oo uu ahaa nin aad iyo aad ugu wacan howlaha marka koobaad waan u hambalyeynayaa marka labaadna waan u duceynaya waxaa la xilkaaga allah kuu garab galo jenaraal maxamed aadan axmed ayaa waxa uu waxbarashada ciidan ku soo qaatay kuliyadda ciidamada ee masar kuliyadda hoggaanka ciidamada ee ruushka iyo sidoo kale kuliyadda dagaalka ee maraykanka waxa uu sidoo kale xilal kala duwan ka soo qabtay gudaha dalka soomaaliya isagoona sidoo kale soo noqday ama soo qabtay xilal kala duwan sida taliyaha qaybta beledweyne taliyihii qaybta lixdanaad ee baydhabo iyo sidoo kale taliyaha qaybta kow iyo labaatanaad ee dhuusamareeba waxa uuna sidoo kale muddadii uu ka mid ahaa ciidamada xoogga dalka soomaaliya si aada loogu tilmaamay ama loogu sheegay inuu yahay nin howlkar ah kana soo bixi kara waajibaadka loo igmaday waxaana dad kala duwan oo ku dhaqan magaalada muqdisho iyo kuwa sidoo kale daneeya arrimaha soomaaliyaba ay sheegeen inuu yahay mid ku habboon hoggaanka cusub ee loo dhiibay taliskan cusub ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa looga fadhiyaa inuu isbeddello badani ku keeno hoggaanka ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo wax isbeddela aanu lahayn tan iyo wixii ka dambeeyey markii ay xilkan la wareegeen saraakiisha haatan laga bedelay kuwaasi oo eedeymo aad u xooganna kala kulmayay dhanka bulshada qaybaheeda kala duwan iyo sidoo kale ciidamada waxaana sidoo kale jira saraakiil aad u fara badan iyo dabley ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliya kuwaasoo hore shaqa ka joojin uu ku sameeyey taliyaha ciidanka xoog taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya waxaa sidoo kale eedeymaha loo soo jeedinaya ka mid ahaa dhibaatooyin uu ku hayay taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya ciidankii naafada xoogga dalka ee ku jira isbital martini kuwaasi oo dhibaatooyin aad u fara badan ka tabanayay waana meelaha qaar ee la tuhunsan yahay in xilka qaadista loogu sameeyey taliyaha taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya daahir aadan cilmi indhaqarshe korneel khaliif xiirey oo ka mid ah ciidanka dowladda federaalk soomaaliya howlgalkana ka wada gobolka gado ayaa waxa uu sheegay in howlgallada haatan ay marayaan meel wanaagsan asigoo sidoo kalena tilmaamay inay qorshaynayaan goobo horlaho ka tirsan gobolkaasi in dhowaan ay gacanta ku dhigaan halkaa oo haatan ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka al-shabaab ee ka soo horjeeda dowladda iyo ciidanka midowda afrika ee amisom dhinaca kale wuxuu uu sheegay ama uu ka hadlay kabixitaankii ciidamada qayba ka mid a gobolka gado kaasoo uu ku tilmaamay xeelad militari waxa uuna sheegay in maalmaha soo aadan si dhaqsi ah ay ugu laaban doonaan goobihii hore ay kaga soo baxeen xilli u tilmaamay howlgalka inuu ku fidi doono goobo hor leh
amnisom waaweyn baa laga gaaray meelo badan ay maleeshiyihiin baa lagu jaray lagana ceydhiyey maxaan ku rahdaa howlgalkiina weli waa socdaa marka waxaa weeyo qawaariis badan baa ku dhammaatay dhibaatooyin badan baa ku gaaray waxaana ujeedkanagu uu yahay in guud ahaan gobolka meel ay kaga ruumaraystaan la waayo ujeedkanagana sidaas wey hadba howlgalka day ka mid tahay beddan dawid iyo qadiijaxag iyo qabriga sheekiga armo iyo furnaje iyo nawaahiga luug iyo geedweyni iyo doolow iyo beer xaawo wey meesha la howlgalay ilaa garbaar in ku dhexayso dee aada kalena in la gala la rabo laga howlgalo marka cadowguna waa laga guulay halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer afhayeenka ciidamada uganda badi akunda ayaa beeniyey in al-shabaab ay ka dileen konton askari weerarkii ka dhacay deegaanka janaale ee gobolka shabeellaha hoose waxa uuna sidoo kale badi akunda tilmaamay in laba-iyo toban askari ay kaga dhimatay weerarkaasi halka sidoo kale oo sheegay in dhankooda khasaare xoogle ay ku gaarsiiyeen al-shabaab ayna ka dileen ku dhowaad shan iyo afartan ka tirsan maleeshiyaadka halka sidoo kale uu tilmaamay toddobaatan kuwa kor u dhaafayana in lagu dhaawacay dagaalkaasi waxa uu sidoo kale bandi akunda tilmaamay inay jiraan dad nolosha ay ku qabteen oo ka tirsan al-shabaab kuwaasoo gaaraya ilaa iyo laba ruux halka al-shabaab ay tilmaamtay in konton askari ay kaga dishay dagaalka halka qaar kaloo ku dhow konta kalena ay ku qafaasheen goobihii dagaaladaasi ay ka dhaceen ee degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose dagaalka al-shabaab iyo amisom ku dhex maray gobolka shabeellaha hoose ayaa ahaa mid khasaarooyin lixaad leh ay ka dhasheen sida ay ku warramayeen dad deegaanka iyo sidoo kale warbaahinta caalamka inkastoo al-shabaab ay tilmaantay inay sii wadi doonto weerarada noocaas ah waxayna al-shabaab sidoo kale tilmaantay in weerarkaasi uu ahaa mid loogu aargudayay shacabka ku dhaqan magaalada marka ee sida bareerka ay u xasuuqeen ciidamada amisom ee qaybta ka ah howlgalka midowda afrika ee amisom ee ka socda dalalka burundi iyo sidoo kale uganda dhinaca kale waddanka uganda ayaa u jeediyey hanjabaad culus maleeshiyaadka al-shabaab taasoo al-shabaabna ay ku tilmaamtay midaan wax macno ah samaynaynin ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa lagu wadaa maalmaha soo aadan ama saacadaha soo aadan inuu booqasho ku gaara magaalooyinka beledweyne iyo beledweyne iyo sidoo kale jowhar oo ka kala tirsan hiiraan iyo sidoo kale shabeellaha dhexe waxaana qorshuhu uu yahay ama ujeedka socdaalka ra-iisul wasaaraha uu yahay sidii uu kala soo hadli lahaa mas-uuliyiinta iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanadaasi sida ugu dhaqsiyaha badan sidii ugu furmi lahaa shirka maamul samaynta gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe iyo sidoo kale sidii laysula meeldhigi lahaa goobta iyo halka lagu qabanayo shirkaasi xilli ay soo baxayaan warar sheegaya in magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan uu ka dhici doono shirka maamul samaynta gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe socdaalka ra-iisul wasaaraha ayaa haatan waxa uu yahay mid laga dareemayo qabanqaabadiisa xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya sida warar madax bannaan oo ay helaysa wardheer ay sheegayaan waxaana sidoo kale jira qorshe ku aadan in ay qayb ka noqdaan socdaalka ra-iisul wasaaraha soomaaliya xubno kasoo kala jeeda labada dhinac ama labada gobol ee shabeellaha dhexe iyo sidoo kale hiiraan wasiirka difaaca xukuumadda soomaaliya cabduqaadir sheekh cali diini ayaa sheegay in la tayay doono ciidamada xoogga dalka soomaaliya sidoo kalena uu rajaynayo in si waafaqsan dastuurka dalka ay ugu howlgeli doonaan gudaha dalka soomaaliya cabduqaadir sheekh cali diine ayaa waxa uu sheegay inuu ka rajaynayo ciidamada iskudhafka lagu samaynaya ee ka kala imaanaya maamul goboleedyada iyo sidoo kale dowladda federaalka ee soomaaliyaba ay noqon doonaan kuwo dhabarka u rita dhinaca amniga dalka soomaaliya oo haatan ay ku sugan yihiin ciidamo ajaanib oo ka kala socda waddamo lix ah kuwaas oo qayb ka ah howlgalka midooda afrika ee amisom taliyaha ama wasiirka difaaca xukuumadda soomaaliya cabduqaadir sheekh cali diini ayaa waxa uu tilmaamay ama hadalkan uu ka sheegay munaasabad uu tababar ugu furaya ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka soomaaliya taasoo ka dhacday magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheer akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhegaysanaya waa naga intaa waxaa warka idiin akhrinayay anigoo ah maxamed nuur aamiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmayna waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu